barnaamijka bandhiga hibada dhalinyarada youth talent show oo yahay qaban qaabadi somalia youth vision s y v yalla ka qobadi magaalada baydhabo gabaya ciyaara hidaha iyo dhaqanka heesa isdhexgalka dhalinyarada dowladda warbaahinta isboortiska iyo howlo la xiriira nabadiska yo qayb ku haaya walyaabo diiradda laga saaray bandhigu gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo gudoomiyaga ururka haweenka degmada iyo mas-uuliyiin ku tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo bandhiga hibada dhalinyarada ku dawahi runtii geeka iyadan ka faraxsannaa anti inta in isku koynaan barnaamijkana laka weynayahay arrimaha nabado iyo may la raaya isdhexgalka dhalinyarada iyo may la raaya habandhigowka hibooyin badan oo may la raaya dhalinyarada degmada baydhowyolen walii mahad biliran hanjeediyahan hay-adda s y v oo runtii dhallinyarada degmada baydhowna oo kataayaraayaan arrimooyin badan oo an ka horreeyaan inay tababaro dhallinyarada ninsiya inay sboortiska leenqobada inay isdhexgala sharduwan leenqobada inay oo shirar amni iyo ama nibado ku saabsan oo kala leenqobada
walbadan oo shactire ee hees abwaane iyo wala la sheegahay anin wali eetan dhawaayayhe maadaama mayl eraay is gadoomiyaha ururka haweenka degmada ahaa ee bilaanta oo inta fadhiida yoona wali isku sugeey hee dhallinyaradun aragaha ay la basinyeen wali ha bandhigaayan isigna wali la faday wal xilfada oo dhallinyaradun ha bandhigaayan aan dhikanta mise ku sii qarays isig intaysan ha bandhigtaan mana an diyaarsaniidinsan aragahay laakiin warlaysuu bee antooba surintan gabaygo heeska walba la qaad geeka maalin farxadeedo maalin masxareedo dhallinyarada laka dhiirgeliyo mashaariicda oo oo maybu ahaa soomaali sidii ninku faa'iidaysadi lahaay yaqiin ku ata taas oo maybu aha ilaahay unkamahadnaqaana ka sokow dowladdeen oo hogaamiyo madaxweynageen oo unakamahadnaqaan maybu aha farxad yanigata ini dalkeen dhismooyinkan iyo quruxdan badan iyo dhallinyaradan oo maybu aha dhiirigelinta maalin kastaba oo helaan waa horumar yanigata mayba tilmaanatah iniyonay dhallinyarada muhiimad goonee lasyahay s y v oo kaaladaasi dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo hogaanka dhalinyarada koonfur galbeed iyo barnaamijku unkudan lahayti in laka dhiirigeliya dhalinyarada hal abuurka leh iyo kaalantiyoka eedan nabad dhiska